isbedel iyo xaalad deganaansho ayaa ka jiray labadii bil ee ugu dambeeyey degmada qansax dheere ee gobolka baay qoysas badan oo horey ugu barakacay degmada qansax dheere ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay la arkayay iyagoo kusoo laabanayay guryahooda kadib markii waxoogaa nabadgelyoa laga dareemay degmadaasi gudoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamed oo loo yaqaano isaaq bukud ayaa v o a u sheegay dadka kusoo laabtay degmada qansax dheere haatan inay u diyaargaroobayaan sidii ay u tacban lahaayeen beerahooda xilliga deerta oo dhowaan la filayo inuu ka da-o gobolka baay
horta dadka barakac aday dad reermiiday ahayn ubal xoolihii markii ay ka dhamaadeen oo balaayo kale soo wajahday abaartii aadeen meelaha qaarna dad magaalada joogay oo barakac noqday ahayn dadkii wadadan wadooyinka laga jaray oo badaacidii soo geli jirtay iyo maacunadii hay-adaha samafalka ay sii jireen markii la waayay kadib meelaha kale aaday ahaayeen laakiin hadda ninkastaba beerihiisa kuwii beerihii u badbaadeen oo xoolihii keliya ay ka dhamaadeen way soo laabteen weliba iyadoo wax dibdejin u sameeyaysan jirin oo dad kaloo hadda gacanqabta oo wadadan iyo siday usoo laaban lahaayeen gacansiiyaysan jirin bay soo laabteen ninkastaba secretary u imaaday beerihii xilligiisa xilligii beeraha la gaaray marka
gudoomiyaha qansax dheere ee maamulka koonfur galbeed isaaq bukud wuxuu kaloo cadeeyey inkastoo dadka ay kusoo laabteen guryahooda haddana degmada uu weli ka jiro horumar la-aan dhanka adeega bulshada caafimaad wax la yidhaahda ma jiraan wax kaloo horumara oo meesha ka jira ma lahan ganacsiga waad la socotaa in baabac noqday mar oo hadda waaba korkii oo soo laabanaya oo yarajiiro yar ay ku jirtaan hadda waayaba oo oo guryo badan iyo ganacsi badan oo hadda yar ayaa jira xoolahiian xoogaa xoolahana waa imaanayaan hadda kutawal neef ari hataa laga keeni jirin magaaladan iyadoo horumar la-aanta dhanka adeega bulshada ay ka jirto qansax dheere ayaa maamulka qansax dheere wuxuu muujiyey ahmiyadda koowaad inay siiyaan xaqiijinta amniga degmada annaga diyaariin ciidan oo waxaan ku jirnaa oo magaaladan loo rabo in saddex boqol oo askari loo tababaro kuwii hore oo joogay oo magaaladan boqol iyo xoogaa iyo kuwaas iskaashadaan magaaladii nabadgelyada sida loo sugi lahaaba hadjeeraan ku jirnaa inta kale degdeg aan rabnaa in aan sameyno noocaas iyo degdegii aan la kaashan lahayn dowladda koonfur galbeed iyo hay-adaha samafalka sidii ugu suurogeli lahayd sidii ay imaan lahayn magaalada dhinaca kale barakacyaal kasoo barakacay deegaano ka tirsan gobolka gadow ayaa gaaray deegaanka ceelcadde oo gobolka gadow ka tirsan inta badan barakacyaasha ceelcadde ku sugan waxay ka qaxeen baardheere halkaasi oo laba bil ka hor ay si buuxda ula wareegeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo iskaashanaya gudoomiyaha ceelcadde cabdi cali qoorleex oo isna v o a la hadlayay ayaa hoose dhibaato dhanka bini-aadamnimada inay la daalaadhacayaan barakacyaasha deegaankaasi ku sugan degmada baardheerana waxay lamid waxay leegtahay degmooyinka soomaaliya ugu waaweyn oo ugu baaxad weyn dadkii kasoo barakacay baa waxay u qaybsameen gobolka intiisa kale khaasatan degmada celaada dadkii u yimid wax tabarucaada iyo wax hayada iyo wax injo-o ah oo arrintaas iyadaa wax ka qabtay ma jiraan marka dhibaatooyinka ay dadka qabaan maxaad nooga sheegi kartaa walaalow horta waxaan dhibaatooyinka dadka ay qabaan waxaa kamid ah dadku hadee waad ogtihiin oo qofku gurigiisi kasoo barakacay oo guri kale imaaday hadee waad ma waad arki kartaa wuxuu ku kordhin karo duufuul bay isku noqdeen ayadoo meesha awelbo meeshaan waa meelaha gobolka ay ku nool yihiin oo dadkuna ay ku nool yihiin xoolaha dhanka xoolaha xoolihiina abaar xun oo maaragtay labadaas sanabo ay la gaxeen baa saamaysay gudoomiyaha ceelcadi cabdi cali qoorleex wuxuu kaloo sheegay amni buuxa inuu ka jiro deegaanka oo fariisin weyn ay ku leeyihiin buu yidhi ciidamada amisom hay-adaha gargaarkana haddii ay gurmud fidinayaan ay u saamaxayso inay ka howlgeli karaan deegaankaasi waa fariisinka ugu weyn bay ku leeyihiin fariisinka ugu weyn bay ciidamada amisom ku leeyihiin degmada weliba fariisinka ugu ballaaran bay ku leeyihiin oo weliba dhanka ugu amaa ugu ammaan fiican bay ka qabtaan ciidanka amisom meelaha weliba hadda ii sheega ugu yaro roon oo hay-adahaas amarka ay imaan karaan bay ka mid tahay marka dee kolley hadda qofka wax u keenaya ama hay-adda wax u keenayso ama injool wax u keenaya meelay usoo mariyaan waxbanba waayeen wa dadka barakacyaasha ku sugan deegaano ka tirsan gobolada gadow bakool iyo baay waxay u badan yihiin beeralay aan muddo tacban beerahooda iyo xoololey xoolihii ay ka baaba-een kuwaasi oo haddii deegaanadooda lagu soo celiyo lagana taageero dhanka dalaga beeraha uu isbedel ku imaan lahaa nolosha cakiran oo ay haatan ku nool yihiin mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo